habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabtiga bisha abril ee sannadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa saddex waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xanuunka covid sagaal iyo toban oo ku sii fidaya gobollo ka mid ah waddanka soomaaliya covid nineteenka ee gobolada galmudug si aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayuu runtii ugu faafay miyi iyo magaalo iyo tuulaba deegaanada magaalooyinka dadku aad u badan yihiinna geeridu aad uga sii badan tahay deegaanada miyiga oo abaar xooggan ka jirtana aad buu uga jiraa oo dhul badan oo talaalkuna gaarin dowladduna gaarin oo isaguna uu aad u soo ritay baa jira waxaad sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington jannada ifkuwa haweyn agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey
qodobadaasi warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ciidamadeeda iska caabin ay ku sameeyeen subaxnimadii hore ee saaka weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanada barire iyo owdegle oo ka mida gobolka shabeellada hoose weeraradan ayaa la sheegay inay isugu jireen qaraxyo iyo weeraro ay geysanayeen maleeshiyaadka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto oo dawaa yuusuf raage ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weerar lagu soo qaaday sida uu yiri barire iyo owdegle taliyuhu wuxuu kaloo sheegay in khasaaro badan ay u geysteen maleeshiyada al-shabaab al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weeraradaasi dowladda ay ku qaadeen ay ku dileen askar labada magaalo ayaa la sheegay inay haatan ku hayaan ciidamada dowladda gacanta ilawareedyo kale ayaa sheegaya in al-shabaab ay weeraro loo adeegsado hobiyaal ku qaadeen janaale iyo deegaanada sabiid iyo caanoole intii ay socdeen weerarada beriire iyo owdeegle dhinaca kaleetana baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo isku socday berire iyo owdheegle sida ilawareedyo kala duwan oo magacooda qariyey ay noo sheegeen weerarkan ayaa la sheegay sidoo kale inuu ka dhacay deegaanka lafoole bartamaha soomaaliyana isku hor imaad ayaa maanta dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab deegaano ka tirsan tuulooyin lagu magacaaba sinid dhaqo iyo sidoo kaleeto labadulle oo koonfur ka xiga magaalada dhuusamareeb ilaa iyo haatan ma jirto ilo wareedyo saxa oo sheegaya khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi dagaaladan ayaa imaanaya iyada oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada uu shir horudhaca uga furmay maanta magaalada muqdisho shirkan kafoolkafoolka ah ayaa waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada ilo wareedyo ku dhowdhow shirka waxay sheegeen in maanta uu u badnaan doono ajendaha shirkaasi in looga hadlo heshiisyada doorasho ee soo socda qof watay mooto ayaa weerar ku qaaday xarunta capital hiilka ee maraykanka habeennimadii xalayto oo jimco ahayd waxa inuu watay ninkaasi toorrey uu ku dilay askari mid kaleetana uu ku dhaawacay falkan ayaa waxa uu keenay in guud ahaanba la xiro xarunta kabitaal hiilka ee baarlamaanka sida ay booliiska sheegeenna ma jirto wax faahfaahina oo la xiriira in argagixiso uu ka tirsanaa qofkaasi qofkii tooreyda ku hubaysna ayay ciidamada booliiska toogteen yagananda bitman oo ah siihayaha madaxa booliiska capital hiilka dalkan maraykanka oo ah hay-adda sharci dejinta ee wadankan maraykanka ee fadhiyaan ayaa waxa uu sheegay inuu geystay falkaasi nin gaari xoog kusoo waday islamarkaasina ku dhuftay darbiga ilaalada oo ah capital hiilka dabeetana asaga oo toorey wato soo booday
warar ka imaanaya maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in cudurka covid sagaal iyo toban uu sii fidayo dad badanna ay u dhimanayaan wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shirafalagle oo waraysi idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in maalintiiba ilaa iyo soddon qof cudurka ay ugu dhimanayaan halkaasi dahre cabdi axmed ayuuna ugu warramay khadka telefoonka bismillahi raxmaan raxiim covernentinka ee gobolada galmudug si aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayuu runtii ugu faafay miyi iyo magaalo iyo tuulaba deegaanada magaalooyinka dadku aad ugu badan yihiinna geeridu aad bay uga sii badan tahay deegaanada miyiga oo abaar xooggan ka jirtana aad buu uga jiraa oo dhul badan oo aan talaalkuna gaarin dowladduna gaarin oo asaguna uu aad usoo ritay baa jira marka marka laisku soo xooriyo covid nineteen galmudug fara badan ku hayaa geerida iyo dadka soo dhacayana waa fara badan ilaa iyo haatan intaad og tihiin tirada dhimashada maxaad nooga sheegi kartaa marka laisku celceliyo maalintii galmudug waa ka dhimataa ilaa sodomeeyo qof waa dhimataa galmudug meel kasta inta la helo laakiin waxaan qiyaasaynaa intaas in ka badan inay dhimato anuu hadda wafdi balaaro aan la socday oo dhinaca waqooyi gobolka mudug xeebaha ah oo dhul fog ah oo hobyo boqol iyo konton kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta ayaan soo maray oo ah bariga fog oo miyiga oo badana tuulooyada halkaasi dadku aaday u daadsan yihiin meyd badanna waa ka jiraa warbixin taalla oo laga soo koobaana ma ay jirto iyo meelo dhaxaba marka inta magaalooyinka waaweyn ah oo wax gaargaaraan ayaa meydkooda iyo geeridooda ay sodobeeyo gaartaa maalin kasta inta kalena marka aan qiyaasay kolleytaba kormeerkayga aan sida aan ugu eegay marka la isku daro dad badan oo kotobay gaaraya maalinta waa dhinta maamulkii maadaama aad tihiin maxaad ku caawin kartaan dadkaasi dhiban oo ilaa iyo haatan aad u tarteen wallahi waxaa aad loola rafanayaa tallaal baa hadda yimid oo soo gaaray deegaanka magaalooyinkii waaweynaa iyo degmooyinkii baana hadda inta ogaalkayga aad loogu mashquulsao la gaarsiinayaa miyiga fogfog haata waxyaala iyo meelo la gaarsiiye maogi laakiin dowladdu aad bay iskaga xilsaartay guddiyahana loo xilsaaray inay arrintaas hubiyaan haddii wasiirada iyo guddiyada arrintaas loo xilsaaray ay dabagal ku sameeyaan in deegaanada in badan oo ka mid waxgaaraana laga yaabaa laakiin haddii halkaasi ay cilada ka soo noqoto deegaano badan oo waxaa jira markii horeba macaawinooyinka caadigaah aysan gaari jirin haatanna si cofi naantuu ku gaari doonaa
marka bal waxaad iga warantaa dadka deegaanka sidee u arkaan tallaalka ma kula tahay inay qaadanayaan dad badan oo soomaaliyeed ayaa hadallo kala gedisan tallaalka ka keenay marka dadka reer galmudug xaggey u badan yihiin
anigu haata saakay ayaan isa soo tallaalay laba berina meelaan ka galaan waayey saakana saacadaan taagnaa maaragtay aan anigu inaan mas-uul ahaan nala hormariyo aan diidna aniga wasiirka beada siisiya shirwac marka dad si dad caadi inaan u gallaan ayaanu dooranay dadkuna safaf dhaadheeray ugu jiraan oo aad bay maaragtay u xiiseynayaan uguna soo imaanayaan weliba waxaan idho sobreeb aan joogno dadka miyiga ka imaanayo dadkii dhalinyarada ahaa dadkii haddii ilaahay kunoo yahay laslahaa arrinta way quursanayaan ayaa run ahaantii indhahay aad u qabanayeen oo safaf dhaadheer ku jira oo talaalka qaadanaya deegaanada kalena intaan ognahay sidoo kale laga soo sheegaya weliba dadku si aadahay arrintaas ay u dalanayaan maadaama xaalada wasiir dadka covid nneteen ka uu soo ridanaya galmudug aad qayladhaan ka keentay dadka ma isdhex joogaan sida dadka soomaaliyeed lagu yaqaano oo guryaha qofku ku dhaco dadku ka mid yahay mase karantiil ayaa jiro oo dadka waa la kala saarayaa way jiraan meelo karantiil loogu talagalay oo haba yaraadaan kooban laakiin run ahaantii dayacnaan kaloo badanina way jirtaayo markaad tagtid goobaha masaajidyada oo kale iyo meelaha maarata dadku isugu yimaado aad bay u yaryihiin dadka ka hortaga wata oo afxirka wata marka dadku qaadashada in xanuunkaasi jiro aaday maarata u yar yihiin wacyigelintoodu laakiin goobo loo cayima way jiraan goobaha sababaha keenaya in maarata ay cilo noqdaan ama aan sidii la rabaa loo teginno de waxa weeyaan qalabka lagu baaro oo caddaynayo qofku inuu markiiba xanuunkaasi qabo ayaa waxa uu yahay qalab aan olin galmudug oo loo dirayo qofka xamar maarata dhacankiisa iyo in lasoo ogaado waxay jawaabtu imaanaysaa qofkii ama geeriyooday ama raystay intii uu xanuunka qabadsiin karay la qabadsiiyey marka qofkii oo aadan odran karin covidnetiga qabtaa dadku waxay aad u aaminsan yihiin in hargabka iyo xanuunka ifilada layaha isaguna hargabka lamidka oo awalba dadka ku dhici jiray ayaa qof walbaa sheeganaya covidnetguna sidaad ogtihiin wuxuu ku dhex qarsoon yahay xanuumada hargabka oo calaamadaha iyo qufacyada iyo wax badan uu ka midaysan yahay marka aad iyo aad waxay u noqonaysaa marka arrin oo maaragtay sida wax u dhacayaan uga duwan oo naxdin leh wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shirax falagle oo u waramayey zahre cabdi axmed dhinaca maamulka jubbalandna waxaa sii kordhay siddeed iyo afartankii saace lasoo dhaafay tirada dadka u dhimanaya cudurka covid sagaal iyo toban gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa soo saaray amaro cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo dadkan u geeriyoonaya halista caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa maalmihii u dambeysay si weyn usii kordhayay magaalada kismaayo guud ahaan waxaana sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi oo xilligan kor u dhaafaya ilaa in ka badan soddon qof oo la aasay afartan iyo siddeeddii saac aynu kasoo gudubnay sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland qabuuraha baar caleen ee duleedka magaalada kismaayo waxaa buux dhaafiyey boqolaal dad ah oo eheladoodu halkaa ku aasaya farxaan afdhuub waxauu ka mid yahay dadka tegay goobtaasi oo aan kula kulmay waxaana markaa uu ii faahfaahiyey waxyaabihii uu halkan kala kulmay meesha markaan gaadhay intii aan meydka la keenin qoladii meesha joogtay waxay ii sheegeen in sagaal qof annaga naga horreysay maya annaga sagaal ku ahay meydka aan wadno inuu sagaal noqonayo waxaa kale oo waxyaabihii mucjisadaha ka mid ahaa magaalada kismaayo meydka awal gacanta lagu qoday qabrigiisa waxaan tagnay iyadoo cagaf ay qodayso oo markaas godkii saddexaad ay qodayso shaqaalihii horena ay godod qodaayaan marka waan weydiinay waxay dhaheen shaqaalihii waxay u tabarwaayeen gododka ay qodayaan oo dadka dhimashadiisa soo batay alxamdulilah adigu marka intii salaada duhur ka horreysay qabriyada dadka la keenay meydka ah toban bay ahaayeen markaan soo baxayna dad kale oo waxaan arkaynay ayaguna dalab samaynaya inkastoo tirada dadka u lee'anaya cudurka covid sagaal iyo toban ay magaalada kismaayo maalmihii ugu dambeysay si weyn usii kordhaysay ayaa haddana maamulka jubbaland waxa uu soo saaray go'aano iyo awaamiir la doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban goobihii waxbarashada ayaa la fasaxay garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta oo gebi ahaanba la xiray iyo dadka oo la faray in ay afka dabooshaan si ay markaasi u yaraato faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban maxamed warsame darwiish wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland ayaa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayiid aadan u aqriyey saxaafadda waxay xaaladdu maraysaa meel aada u adag ilaa iyo shalay dhimasho in gaaraysa ilaa iyo lix iyo labaatan ayuu marayaa waana socdaa oo saacadba saacadda ka dambaysa waa soo kordhayaa waxaa qabuuriyaha hadda marayaan in ay gacanta lagu qodi waayo oo mashino loo keeno arrintaas marka ayaa waxaa ka soo baxday wareegto wax looga qabanayo ilaahay baa wax qaban kara ilaahay baana cudurka keenay isagaana bixin kara laakiin dadaal ah sababta waxaa weeye qaabka hadda lagu dhaqmaayaa oo wareegtada tan sababta loo soo saaray ay iyadu sabab u tahay waxaa weeye dadkii ayaan talooyinkii caafimaadka qaadanayn waxaa la joojiyey isu imaadka xafladaha arooska shirarka waaweyn ee goobaha iyo goobaha cayaaraha intaa iyagu waa mamnuuc layskuguma imaan karo waxaa sidoo kale la farayaa hay-adaha amniga in ay dhaqangeliyaan bandow ka bilaabanaya sideedda habeennimo ilaa iyo salaada subxiga waxaa wareegtadu faraysaa wasaaradda waxbarashada in ay dhammaan goobaha waxbarashada heer kasta ha noqdeen mid dugsi hoose dugsi dhexe jaamacad iyo kuwo gaarka loo leeyahayba dhammaan inta in la xiro muddo laba usbuuc ah inta arrintaas laga hubsanayo natiijadeeda inkastoo awaamiirtan ay ka soo baxday maamulka sare ee jubbaland qaab ceenkee ayay hay-adaha amniga u dhaqangelin doonaan go'aanadan bashiir xiis khaliif taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka ee taraafiga ayaa la hadlay v o a waxaana uu faahfaahinayaa sida go'aanadan ay ku dhaqangelin doonaan hay-adaha ammaanka caawa waxay ka bilowdaa laba saaxibeennimo waa bandow qof aan afka u xirnayn iyo qof socon karaa ma jiro taas waa caawa haddii alla idmo ayuu bilaabmi doonaa amaamirta ugu waaweyn wataa aroorta haddii alla idmo subaxii waxaan joojinay baabuurta caasida ama blada qof walba isu yaqaan sideed qof iyo darawalkaa la ogolyaa ka badan lama ogola baabuurta tagsiga ah tagsi iyo laba qof oo gadaal saaran bes brivate-ka waa sidoo kale darawal iyo laba qof qof oo gadaal saaran waana inay u xidhan yihiin afka weliba beri haddii alla idmo waa giraax qofkaan ku qabanno isagoo afka u xirnayn oo gaari saaran darawalkan waa giraaxaynaa qofka gaariga saaranna waan ganaaxaynaa aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir foolka fool ah oo ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada eelawareedo ka garab dhow shirka ayaa sheegay in shirka maanta uu u badnaan doono ajendaha shirarka soo socda cabdiqaadir maxamed cabdullaah ayaa warbixinta noogu soo diray muqdisho shirkan oo ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayay ugu dambeyntii maanta ku kulmeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna shirka ka furmay teendhada efesoon ee ku taalla xayndhaabka garoonka aancadde oo ah meel ammaankeeda aada loo ilaaliyo madaxda soomaalida ayaa maalmihii lasoo dhaafa lagu guuldarraysay inay yeeshaan shir foolka foola si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada iyo geedi socodka doorashada soomaaliya iyadoo la ambaqaadayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar iyo isfahamkii baydhabo laga gaaray wakiilada beesha caalamka ayaa aada ugu mashquulsanaa maalmihii lasoo dhaafa sidii layskugu keeni lahaa dhammaan dhinacyada qusaysa arrinta doorashada gaar ahaanna madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo si weyn kaga biyadiidanaa siday hadda u maamulayaan madaxda federaalka wakhtigu ka idlaaday shirka maanta ka furmay teendhada efesoli waxaa bannaan joog ka ah saxaafadoo loo ogolayn waana mid u gaar ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ka kooban madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble shanta madaxweyne iyo duqa muqdisho lasoo magacaabay waxaa socday dadaallo caalamiya lagu doonaya in wada hadalladu ay miro dhalaan waxaana maalmihii lasoo dhaafa si weyn loogu mashquulsanaa in madaxdu ay kulmaan kana wada hadlaan arrinta doorashada iyadoo tan iyo markii wakhtigu ka ilaaday dowladda soomaaliya ay jireen baaqiyo caalami ah oo salka ku haya qabsoomidda doorasho qaar ka mid a dadka degan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyay shirka madaxda soomaalida uga furmay teennada efesoni iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdishakuur maxamed maxamuud waxaan ku faraxsanahay maanta inay madaxdii soomaaliyeed is arkayso wada hadlayso wada tashanayso oo si hufan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay kasoo baxdo guul oo doorashada lagu heshiiyo siday dowladnimada hore usuus caqabadaha oo doorasho joorasho la-aanta iyo waxaa ognahay in xoogaha culaysyo badan xag dhaqaale inay dalkii soo food saareen inay shaki badan laga qabo inay waxay dhan fashilmi karaan taas waxay marka rajaxumo u abuurtay ganacsatadii dadkii rabay inay maal gashtaan maadaama culaysyadaas ay jiraan waxaa waay haddii doorashada lagu heshiiyo oo wadanka doorasho ka dhacdo waxaa kalsooni heli doona ganacsatadii waxaa kalsooni heli doona dhallinyaradii horumarkii dalkan uu sii soconaa magacayga waa cabdifitaax nuur cabdulle marka aada ugu faraxsanahay in doorashadii laga wada hadlo madaxda isku timaado uun ka soo baxaan oo lagu heshiiyo oo hore loo socdo oo dalka uu gaaro maaragtay shaqawaaye qor isku dhiibkii hore uu sii socdo insha allah waan rajaynaa inaan wax fiican ka soo baxan insha allah magacay waa cabdirashiid ismaaciil walaal shirkaas waa shir muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed ay aada u eegayaan ay maaragtay ka dhur sugayeen in muddaana maaragtay arrintaas laga shaqaynayo dowladda iyo dowladda federaal dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex maaragtay isku khilaafsanaayeen runtii waxaan ka rajeynaa insha allahu tacaala in natiijo fiican ee ummadda soomaaliyeed ay ku farxaan ay ka soo bixi doonto waayo dhammaan ummadda soomaaliyeed indhaheedu waxay ku taagan yihiin waa doorashada waa arrinka ugu muhiimsan oo maanta maaragtay dadku fiirinayaan marka waxay ku xiran tahay rajadeennu siday shirkaas iyo madaxdu isugu tanasulaan iyo natiijada ka soo baxdo dowladnimada dhanna waxa waaye waxaa aasaas waa waa arrimaha doorashada haddii doorashadan tagto waxay ku xiran tahay hataa sistamkii iyo dowladnimadii cusbeed oo imaatay iyo dhammaan shaqada dowladda o dhan waxay ku xiran tahay la fiirina ama la wada eegaya waxay tahay waa doorashada dowladda cusub iyo sida loo maareeyo wakhtiga kala guurka aad iyo aad cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay iska caabiyaan weeraro ay saacadihii hore ee saaka kusoo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab saldhigyo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin magaalooyinka bariire iyo awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose weeraradan ayaa la sheegay inay isugu jireen qaraxyo iyo weeraro toos oo ay geysteen kooxda al-shabaab haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa waxa uu haaruun macruuf kala sheekaystay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d
aroornimo ama tobanka saac oo maxaan ku dhaha subaxnimo ama maxaan ku sida loo yaqaana salaad subax intaan la gaarin ayaa nimankii nabaddiidka al-shabaab waxay weerar kusoo qaadeen hal mar maxaan ku idhahdaa degmada awdhegle iyo deegaanka beriile oo hoos yimaada degmada awdhegle iyo waxay huubiyaal kale kusoo weerareen ayagana sabiid iyo caanoo leh tuulooyinkaas salaliga markay ciidamada xooga dalka soomaaliya geesiyaasha waa iska difaaceen see wax uga dhaceen awdheegle iyo beriir
horta maxaan ku raa meel dagaal ka dhacay khasaare waa jiraa laakiin awdheegle maxaan ku raa waxay isku dayeen maxaan ku rahda inay difaaca soo gaaraan mayna soo gaarin ciidanka xooga dalka soo waa iska caabiyeen bartoodii maxaan ku rahdaa ma soo dhaafin laakiin berire maxaan ku rahdaa dagaal baa ka dhacay oo waxay isku dayeen maxaan ku rahdaa inay maxaan ku rahda gebi ahaanba macnaha inay dhib geystaan laakiin hadee maxaan ku rahdaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayagana waa isdifaaceen haba hadee laakiin sabiidi caanoole ayagana maxaan ku rahdaa waa la iska difaacay laakiin hoobiyaal dhowr saal bay kusoo gimeen adugu arrimahaas ay jira weeraradan ma waxay ahaayeen uun ciidan lugta ah oo infantarya mise qaraxyana way la socdeen qaraxyaa la socday qaraxyaa la socday sida awdheegle oo kale waxay isku dayeen in qarax maxaan ku ina kusoo bilaabaan kadibna hadee maxaan ku ihahdaa dhib waa jiraa adugu khasaaro kule meel dagaal ka dhacay horta dhib waa jiraa laakiin dee qaraxyana waa jira
khasaaro intuu leegyahay marka
khasaare horta xaggooda u badan yahay awdheegle afartan ilaa konton maxaan ku ihahdaa ilaa hadda maxaan ku ihahda miidaskooda waa daasan yihiin hadee maxaan ku ihahda nimanka argixisada ah raadiyaal maxaan ku ihahda isgaarsiina iyo niman amiira meesha maxaan ku ihahda kaga dhintay oo maxaan ku ihahda waxaa lagu gartaa maxaan ku ihahda isgaarsiinta iyo raadiyaasha maxaan ku ihahdaa berire maxaan ku ihahdaa runtii halkaas dagaal ayaa ka dhacay oo maxaan ku ihahda waa la sfara saaray salaligeeda kulleyta maxaan ku ihahdaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhaawac waa jira dhimashona waa jiraan kulleytaba insha allahu tacala gadaal baan kasoo sheegi doonaa wax calaamadaha miyaa jiray maalmahan oo muujinaya weerar inay soo qaadayaan ha calaamado badan oon anagu ka dignay waa jireen usbuucyadanba inay maxaan ku ihaha haweysteen macnaha degmada qoryooley inay haweysanayaan janaale inay haweysanayaan awdhegle inay haweysanayaan beriire sabiid caanoole afgooye intaasoo dhan maxaan ku ihahda in xogta sirdoonka maxaan ku ihahda na siinay sirdoonkeena ama shacabka aan ka helayna wuxuu ahaa inay intaasoo dhan maxaan ku ihahda oy maxaan ku ihahda damacsanaayeen waa sheegnay annagana waa ka dignay waxaad wax yar ka hadashaa marka maamul ahaan waxa idiin qorshaysan weeraradan dhowr jeer baa deegaanadan lagu dagaalamay oo qoloba kolba dhinaca loo riixay marka qorshihiinu muxuu yahay annaga maamulka gobolka shabeelle hoose ahaan annagu waxaan maxaan ku rahdaa kula talinayna ciidamada xooga dalka soomaaliyeed jawaanadan lagu hoos jiro iyo xerooyinkan inta carro laisku wareejiro dhexdiga maaha nimankan waxay bilaabeen xarbal casaabaad waxay sii waagii baraawe labada kun afariy tobankii saa u qabaniba waxay bilaabeen ciidan shabaab oo hadda xoog leh oo meel fadhi ma jiraan waxay bilaabeen qudhuf oo ka dhaqaaq waxa la yidhahda hid an run ama xarbal casaabaad salel marka waa in maxaa ku raha goobaha ay kasoo duulaan la tagaa oo ciidanka inta la taga laga soo noqdo hataa maaha waa in maxaa ku raha galabtii iyo subaxii iyo makrabkii iyo duurkii iyo casarkii mar walba ciidamada inay saas isu gudbaana loo baahanya ilaa farsooli iyo turtulow ilaa iyo dhulkaan o dhanba ilaa iyo maxaan ku radaa kuyo barow iyo daama iyo ilaa sablaal iyo kutuwaarey iyo ilaa iyo dhulkaan maxaan ku rahdaa ilaa dacaraha iyo maxaan ku radaa doomburaali iyo furugley ilaa laga gaaro maxaan ku rahdaa dhulalka maxaan ku rahdaa fog fog marka saalaligeeda marka annagu maamulka gobolka waxaa noo qorshaysan inay bisha ramadaanka markay soo dhaama bisha ramadaan inay ku talagalayaan waxay iska dhaadhiciyeen oo been ah inay janna inay gelayaan kii dhinta ama inay maxaan ku rahdaa saas ay aaminsan yihiin ictiqaadaad nafsiya ama inay aaminsan yihiin waxaasi waa been in laga hortago ciidamada xooga dalsoon inay foojignaadaan in ciidamada kale walaalaheen amisom ayagan gacantana siinayo ayagana maxaan ku ihahdaa inay foojignaadaan aan lagu sugin macnaha xerooyinka dhexdooda marka ciidamada xooga dalkasoon waa isdifaaceen aadaed baan ugu mahad celinayna runtii oo hadda waxaa nagula sugan maxaan ku ihahdaa hadda berire taliyaha ciidanka lugta dowladda federaal generaal biixi salaliga marka iyo taliyaashii oo dhanba waxaan leenahay inta dhimatay ilah u naxariisto maamulka gobolka shabelle hoose tacsi baan u diraynaa qoyskii iyo heladii ay ka gooriyeedeen ciidamadii maxaan ku ihahdaa nimanka sharwadayaasha nabaddiidka gacantooda ku baxay kuwa ku dhaawacmina runtii allaha dhabiibo waxaan leenahay guddoomiyaha degmada awdheglena dhaawac yaraa soo gaaray oo fudud asna ilaahay ha dhabiibo insha allah kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo u warramay haaruun macruuf kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaana la socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa brofesor cabdirasaaq maxamed aadan oo ah macalin jaamacadda ummadda ka dhiga xalinta khilaafaadka kusoo dhawo marka hore barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaamay walaalkiis waa mahadsan tahay waa dhowah waayahay su-aalo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo ahmiyadda ay leedahay in la fahmaan ku weydiin doonaa laakiin soomaaliya xilligan waxaa laysku mari la-yahay sidaad la socotaba arrimaha doorashada ma la dhihi karaa khilaafaadkan waxaa sal u ah in soomaalidu weli aanay ka heshiin wixii horey u dhacay oo inta badan aan dhihi karna waxay sabab u yihiin in mar walbaba khilaafaad noocan oo kalea ay soo noqnoqdaan bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay walaalkiis runtii waa su-aal aada u muhiima aadna u qoto dheer waxaan hubaa in marar badan international community iyo soomaalidii iyo aqoon-yahanadu ay meelo badan shirar lagu qabtay meelo badan la yiri waa lagu heshiiyey laakiin sanadihii u dambeeyey wax badan baa suurtagalay dowlad baa noo dhisantay gobolladii baa samaysmay institutionadii baa dib usoo noqday laakiin dhinaca kale markaa ka fiirisid oo dib u heshiisiinta shacabka iyo habkii qabiiladu u dagaalameen waa wax ka duwan state building iyo wixii wadanka loo qabanayay ama international community ha noqoto ama aqoonyahan ha noqdo ama siyaasiyiinta ha noqdeen wax badan baa la qabtay waa hubaa wax badan baana isbedelay laakiin dib u heshiisiintu waxaad moodaa habka dhaqanka dowladda hogaamiyaashayadu u wadaan iyo habdhaqanka nololeed ee shacabku inay aada u kala duwan yihiin marka u horeysa waayahay markaad leedahay shirar badanaa dhacay laguma heshiin waxaad ula jeedaa dib u heshiisiin ma dhicin inkastoo aad leedahay dowladaha lagu soo dhisay shirarka qaarkood maxaad ka wadaa in shirarkaas ay noqdeen kuwo aan miro dhalin runtii shirarka aan ka hadlahay waxay ahaayeen dhowr iyo tobankii ugu horreeyay shir ee la yaqaanay loo yaqaanay international peace reconciliation peace process reconciliation ee ka dhacayay waddanka dibaddiisa marka tusaale waxaa u noqon kara wax cad waxa ah oo aan maanta hayno wixii waddanka gudihiisa lagu sameeyo shacabka soomaaliyeed iyo aqoon-yahankiisa iyo wadaadadiisa iyo culimmadiisa iyo haweenkiisa iyo hogaamiyaashiisu ay ka wada fadhiistaan waa waxa suurtagalay oo kaliya u jira waay wixii dibadda lagu qabto ee gacan shisheeya ku jirto ee gacan rimis lagu sameeyaana waa waxyaalaha aan noo suurtagelin oo ay kamid tahay four point five-ka oo ay kamid tahay federalismka oo kamid yahay habka dowladnimo ee aan maanta haysano khaladaadka ku jira waxa waaye inaan weli shacabkii iyo aqoon-yahankii iyo constitutionkii oo dhammaystiran iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen iyo reconciliation uusa jirin oo ah in la iscafiyo in la isku yimaado macnaheedu maaha in shacabka soomaaliyeed oo dhan oo shan iyo tobanka milyan ay meel iskugu imaanayaan laakiin waxaa jira dariiqa loo raaco ummaddu inay heshiiso mar hadday dagaalameen waana laga maarmaan waayahay marka laga hadlaya xalinta khilaafaadka ee aada ka dhigto jaamacadda ummadda maxaa la dhihi karaa ma waxaad ula jeedaa dib u heshiisiin la helo inay sal u tahay gaar ahaan marka laga hadlayo soomaalida haddii aada sharaxi karto
runtii waxaan tusaale usoo qaataa mar walba oo aan ardadeeda u sheegaa haddana raba inaan meel walba ka sheego waxa waaye marka la heshiinayo waxaa jira waxa la yidhaahdo qofka bini aadamkaahi wax waxaas ku dirqinaya oo interest ah ama ha noqdo wax isaga u gaara ama wax guud ha noqdeen iyo wixii laysku haystay labadaa arrimood baa waxay u baahan yihiin si cilmiyana in loo taabto khilaafka hadda sheegtay oo laysku haysto kuwii hore kulligood waxay ahaayeen haddaan tusaale fiican ku siiyo waxa waaye wiil iyo gabar reer u joogaa waxay isku haysan jireen liinta maalin walba waxay isku qabsadaan ama xabadda u dambaysa ama labada xaba u dambaysa maalintii dambeyta odagii wuxuu la fariistay gabadhii wuxuu yidhi wiilkan kaa yar maalin walba liinta maxaad ugu qabsataa markaas wuxuu ogaanay wixii laisku haystay liintay ahaayeen laakiin wuxuu rabaa inuu ogaado sababta layskugu haysto markaas wuxuu ogaaday inay rabto liinta qolofteeda wiilkiiba u tegay wuxuu yidhi gabadhan kaa weyn maxaad maalin walba liinta ugu haysataa wuxuu ogaaday wiilku inuu rabo liinta oo aan la kala goyn oo buruqda ah inuu sokor ku dhex shubo talaajada gashado si uu uga dhigto wax macaan gabadhuna qolofka kore ay u baahan tahay ay huruud u marsato ay huruud uga dhigato marka waxa la isku haystay waan laga wada hadlin la fariisan la isfahminin dib loo dad u u u ah maaragtay u munaasib ku ahi aysan ka fariisanin laakiin markii aabihii carruurta la fariistay wuxuu ogaaday inaysan waxba isku haysan marka waa in la kala duwo waxa laysku haysto iyo waxa kugu dirqinahaya waxa aad qafka ku haysatid ee aad rabtid waa in la ogaado waxa qafka ku dirqinaya muxuu rabaa qafkaani marka ummadda soomaaliyeed inta is haysataay ee yar ummaddu isma wada haysatee waa walaalo waa dad aad iyo aad adduunka uga yaabsaday siday dhaqaale u sameeyeen siday wax usoo saaraan siday isku gacan qabtaan soomaalidu waxaan odhan karaa waa adduunka dadka ugu cajiibsan maanta ninba saaxiibkayaan la hadlaya markaas wuxuu yidhi cudurka kaliyahoo jiraa waxa waaye in laga tallaalo wax hubsan la-aanta iyo deg deg labadaas haddii soomaalida laga tallaali lahaa oo daawo loo heli lahaa soomaalidu waxay noqon lahaayeen dad wada complete ah mana jiro bini aadan complete ah marka waxaan aaminsanahay waxa waaye inaan laga hadlin arrinka siday tahay looga hadlin dadkii u ahaa magaciisa kale uusan hadlin waxaa yani waad garan karaa waxaa keeni karana waxa waaye marxaladda jirta oo aan waddankii baan deganayn
waa gartay xaaladda hadda dalka soomaaliya haddii aan usoo laabano markaan kasoo gudubno arrimaha guud oo khilaafaadkii diwaashiisiino inay muhiim u tahay soomaalida sidaad sheegtay hadda xiisado siyaasadeed ayaa taagan arrinta doorashada ugu weyn oo aad moodid in weli heshiis aan laga gaarin dowladda iyo maamulada qaarkood weli wax heshiis ah oo arrinta doorashada ku saabsan waxaad moodaa inaanay isla gaarin maxaad is leedahay hadda khilaafaadkan maxay salka ku hayaan ma xukunka laysku haystaa mise waxaad is leedahay wax loo baahan yahay maha waa laga gudbi karaa oo dhinacyada is haya waa ay ku heshin karaan doorasho laysla ogol yahay runtii waa su-aal aada u muhiim ah walaalkiis waxaan rabaa inaan dib wax yar ugu noqdo haddii uu jiri lahaa heshiis soomaali dhex maray oo iyadu ay wada fadhiisatay and by the way haddii waay aan loogu dayin qolo walba adduunka xalinta khilaafaadka markii laga hadlayo waxaa la hubaa isku si wax looma hadlayo qolo walba dagaalka ama rabshada ama dispuutka u dhexeeyay waxay leeyihiin waxay wax ku xalistaan annagu waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay diin waxaan leenahay hab aan wax ku xalisano yaa yiri haddii qabiiladu ku heshiin jireen dhaqanka yaa yiri qaranka laguma laguma heshiin karo in xalinta khilaafaadka lagu dayo ee dhaqanka soomaaliyeed qeybta suuban ee wanaagsan ee diinta waafaqsan in lagu lagu xaliyo maxaa diidaya maxaa mar walba loola ordaa dimuqraadiyad aanan aqoonin oo aan macnaheedin ummadda loo sharxin ama dadku aysan aqoonin waa la gaari doonaa taas fair election fair election intee buu noo joogaa waa naga fogyahay weli marka waxyaab erayadan aan isticmaalayna aan rabno inaan ku dabaqno dowladnimadayadu waxay keenaysaa kala daadsanaanta hogaamiyaashayadu aysan la qabsanin shacabka ay hogaaminahayaan sidaa darteed an waxaan qabaa in laga heshiin doono su-aashaada haddaan usoo noqdo laakiin waxay salka ku haysaa kala durugsanaasho ama kala is-aamin waa soddonkii sanaba horey uu jiray wixii dagaalku u dhacay wuxuu ahaa ummaddu inaysan waxba ku heshiinin waxaa tusaale kugu filan ah in qolada oppositionka ahina ay leeyihiin wuxuu rabaa dictatornimo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed farmaajo asna uu leeyahay maya waxay rabaan inay wax dumiyaan marka waxaad dareemaysaa wixii horey u jiray in dadku soo go-anayaan oo aan weli laga heshinin taasaana u sabab ah oo muhiim ka dhigaysa ummadda soomaaliyeed inay heshiyaan laakiin khilaaf khilaafkan yarkaa hoo jira oo hadda dadkan gruubkan u dhexeeya waa wax laga heshiin doono waana laga gudbahayaa sidaan aaminsanahay waayahay marka iyay tahay mas-uuliyaddiisa in arrimahan xal loo hela marka laga hadlayo arrinta doorashada waxaad moodaa xataa dadka soomaaliyeed in walwal fara badan ay ku hayso marka yaa mas-uuliyadda iskale ma dowladda iskale ma waxaa iskale maamul goboleedyada ma waxaa iskale mucaaradka ma waxaa iskale dhammaantood oo wada jira ma cid kalaa loo baahan yahay bismillaah horta waxaan rabaa inaan ka cudu daarto anigu siyaasi maahi at sometime ma ahi nin u hadlaya jaamacadda ummadda soomaaliyeed codkeeda ku hadlaya waxaan ku hadlayaa shakhsigayga fikirkayga gaaban baan ka hadlayaa haddaan su-aalahayga qaar ay u ekaadaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed magaceeda ku hadlaya laakiin aan brow rabin waxaan rabaa inaan idhaahdo mas-uuliyadda waxaa iska leh waxaa layihi durbaan nin tumay ilaaq dambey dowlad baa jirta waxaa jira baarlamaan baa jira aqal saraa jira aqal hoosaa jira kuwaas na hogaaminahaya baa mas-uuliyaddeeda iska leh mar kasta oo dowlad timaadana waxaan maqalnaa dowladda qodobkeeda ugu horeeya waxa waaye dhinaca difaaca dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca dib u heshiisiinta ilaa iyo haddana lama hayo wax dib u heshiisiina weliba mandate-ka ugu weyn oo ay qaadatay dowladda farmaajo cabdulaahi farmaajo waxay ahayd inuu dadka heshiisiyo dowladdan inay dadka heshiisisay ahayd ma rabo inaan dowladda gooli wax u saaro laakiin shaksi kasta oo soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxgarad ah hooyo aqoon-yahan wadaad ee, kuwii siyaasadda horey usoo maray ee waddanka raba hadda inay marlabaad haddana hogaamiyaan kulligood baa mas-uuliyadda iskale laakiin si gaara waxay u saaran tahay oo la rabaa inuu initiative-ka qaato dowladda markaas jirta hogaaminaysa waayahay marar badan waxaad la socotaa in marka soomaalidu ismari waayaan in bulshada caalamku ay soo dhex galaan haddana waa ay ku dhex jiraan inay xaliyaan ah, murankan ka dhashay arrimaha doorashada oo la socotaa kolley baaqyada bulshada caalamka ka imanaya ee ugu baaqaya dowladda iyo dhinacyada kale inay heshiis gaaraan marka ah, kaalinta ay ciyaareyso bulshada caalamka ma dhihi karnaa waa muhiim haddii soomaalidu ay isfahmi waayaan Eh, bismillah waa waa- waa aaminsanahay horta international community wax badan inay soomaalida u qabteen ama amisom tanala joogta ha noqdeen ama kuwa eh, international community-ga sida kaleete noo caawiya ha noqdeen laakiin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo habkan ah waxbaan ka sugaya international community-ga dhibkiisu waxa waaye eh, masawir waxaan arkahaya qolo aada u qurux badan eh, ay wadeen oo ah nin hadiyad u keenahaya nin soomaaliyeed oo meel fadhiya oo raba inuu hogaamiyo waddanka hadiyadda loo keenahayaa waa kabo kabaha markii loo keenay eh, wuu gashaday isagoo faraxsan hadiyadiisii wuxuu ogaaday kabtu inay ka weyn inay ka yar tahay wuxuu ku celiyey ninkii oo la taagan oo yiri kabahu waa iga yaryaanaysa kabahaygii nambarkan kuu sheegay maaha wuxuu yiri looma baahna kabaha in la bedele cagtaada baan ama bedelaynaa ama adjustment ku samaynaynaa aan wax ka bedelaynaa ama lugtaadaan wax ka bedelaynaa ama qof kale aan u gelinaynaa macnaheedu marka horta international community ma rabo inaan inaan wax farta ku fiiqo maxaa yeelay dee maba khusayso maxaad u heshiin weydeen boqol sano ka hor baa nala gumaystay weli waa nala gumaysanayaa waa aqoon xumo iyo aq- caqli darra intaa la eg waay soomaalidu dad wax bartay waay waagii aysan waxba aqoonin ee aqoontoodu inta ka yarayd ee tiro ahaan inta uga yaraayeen dhaqaal ahaan inta uga yaraayeen waxbay qabsadeen marka anigu waxaan aaminsanahay run waaye oo dadkii aqoonta lahaa xoogaa waxa moodaa gadaal inay isku reebahayaan oo weli waxaa ordahaya umadka laakiin waxaan ogahay dad badan oo siyaasadda ku jira oo siyaasadda u caaboon oo haddaba labada dhinacba ka mid ah diyaarna u ah waddanka si fiican inay u hogaamiyaan marka way way way imaanaysaa Waa anigu aan aqoonsan.
waayahay ugu dambeyn een, oo la socotaa waqtigii eh, dowladda loogu talagalay waxaad moodaa xilligeedii inuu dhammaaday welina een, arrimihii doorashada eh, fari kama qodnaa la dhihi karaa eh, haddiiba eh, wax heshiisa oo arrimahan ku saabsan aan la helin Een, maxaad ku talin lahayd sidee xal lagu heli karaa sidee doorasho ay dadku u arkaan inay tahay mid loo siman yahay oo dadku dhan ay ka qayb galaan ay dalka uga dhici kartaa Eh, bismillahi horta waxaa muhiim ah inta ishaysata kaliya maahane ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka nastaan beenta iyo suuqa waxa la isku gelinayo iyo waxaan social mediaha sida qaabka daran loo isticmaalayo ummadda la isku dirahayo intaan warku soo bixin berito saturday oo la wada- la leeyahay waa waa la wada fariisanayaa baa waxaa soo baxaysa boqolaal hadal marka horta waxaan aad iyo aad u dhaliilahayaa xildhibaanada soomaaliyeed oo aan ku hanweyneyn oo ahaa dadkii dadkan kala qaban lahaa maadaama aysan maxkamad sare jirin waxaa khasab ah waqtigii waa dhammaaday anigu waxaan qabay inay baarlamaanku go-aan gaari doonaan ah inay muddo ugu darahayaan ama ay si deg dega wax ku xalinayaan haddii aan waxba la xalin waqtina lagu darin waa ijiidaan ku jiiday marka qoladan eh, oppositionkuna waa inay ogolaadaan oo ay dib inta u fariistaan dadka soomaaliyeed ee tirada aragtay iyo dhibaatada aragtay iyo xanuunka jira iyo gaajada iyo ramadaanka soo socda dartiis waxaan leeyahay ka nasta ummadda ummadda wax u qabta hal mar bal ku fakera dib u fiiriya ummadda ah ka timaadeen aada u doodaysaan aada rabtaan berita inaa xukuntaan dowladda soomaaliyeedna intaas iyo ka badan oo mas-uuliyadaha saaran ayagaana laga rabaa inay ogolaato caruurteeda ayagaa waalid ah maanta ayagaa booska fadhiya ayagaa laga rabaa ummadda soomaaliyeed inay wixii ay u qaban lahaayeen ay u qabtaan kuwa raba inay hogaamiyaan inay is horfariistaan ay is aqbalaan Eh, waa khasab inuu international community ku dhex jirahayo i hope intuu ku dhex jiro inuu wax ka soo saaro haddii ayagu kaligood qabsan waaye waxaan aaminsanahay wiigaga soo socda in go-aan la gaarayo go-aan fiican la gaarayo walow taan rabay aan aanan sugahayn oo hadda aan aan ka noqday oo ah eh, one man one vote laysku dayay qaab daran laysku dagaalo dhiig ku daata xataa hadday dhacdo one step ahead baan u haystaa aniga in waddanku hal mar uu maro one man one vote oo gacan rimisa xataa waa ah, midaasaan sugahaya laakiin aan umalayn maya inay imaanayso doorashaa la gelayaa september seventeen wixii lagu heshiiyey baa wax laga bedelahayaa ayadaana lagu soconaya wiigan gudihiisana way dhammaanaysaa insha allah baarlamaanka wixii ka dhacay baa calool xumo ahaa isagana ilaahay waxaan ka rajaynayaa meeshiisaas inuu ku ekaado oon dib dambaba loo fadhiisan baarlamaanku yay fadhiisaninba messajekaasaa u gudbinaya waayaha aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigan aad baa u mahadsantahay toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya brofesor cabdirasaaq maxamed aadan oo maadada xalinta khilaafaadka ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebba hawada laheedmo waa ridwaan xaji cabduula idillah nabadgelya
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabduule oo barnaamijka martida mikrofoonka inala socodsiinayuu kaasi ahaa markana ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badana labaatan kun oo qof oo dabaaldeg isku diyaariya kadib markii casuumad aan run ahayn loo diray dadka waxaa loo sheegay inay kasoo qayb galaan xafladaas weyn oo lagu casuume ama ay bandhigyo ka samayn doonaan fanaaniin waaweyn iyo muusikiistayaal caan ah iyadoo aad runtii laysula dhex qaaday markii ay fariintaasi soo baxday sababta baaqaasi aan runta ahayna loo sameeyeyna barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xuubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb ka mida darkii suugaanta ee hal abuur cabdiraxiin sidiiq heello oo caawanay nugula caweyn doona qaybo ka mid a heesaha uu curiyey jacaylkahagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale jamalkahagaan ku dhaartay inaanan jaleecin ruux dunida waxaa jooga dumar
kolba qof baan ku soo weydiinaya maqaa wuxuu maan kaga jawaabi lahaa hadalka haddaan la dhamaystirin hadalku laba jeerba majarihiisa wuu ka leexdaa wuxuu ka leexdaa kow haddaan hadalka la dhamaystirno bar la soo qaato barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dunida ka bilaabmay ayaa meelo badan oo adduunka ah lagu soo rogay xayiraado kala duwan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka kuwaasoo ay ka mid yihiin in la joojiyo amaba la xadido isu-imaatinka bulshada iyo weliba ina goobihii ay isugu iman jireen iyagana albaabada loo laabo amaba la xidho waxaana si joogta ah isu soo taraya dadka ka daalay guri joogga islamarkaana xiisaha weyn u qaba in mar uun dunidu ay sidii hore caadiga ahayd kusoo laabato xilli ay ciidamada ammaankuna dhinacooda amarada la soo rogay fulintooda ay ilgaara ku hayaan toddobaadkan ayaa haddaba dhegaystayaala dadweynaha ku dhaqaana magaalada caasimadda waa dalka biljim ee bruseles loo diray casuumad loogu sheegayo in xaflad weyna lagu qaban doono meel ka mida goobaha ay bulshadu isugu timaado taasoo keentay in kumanaan qof ay sheegaan amaba ay isu diyaariyaan ka qaybgalkeeda hase yeeshee markii dambe been noqotay bal haddaba dhegaystayaal yaanan sheekada idinka dilina aan soo dhoweeyo weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya waa mahadsan tahay cabdixakiin arrinkan wuxuu ka dhacay dalka biljamka waxayna ahayd fariin la baahiyey oo sheegaysa in la qaban doono xaflad weyn ama isu soo bax weyn in la qabanayo waxaana baraha bulshada lagu baajiyey dhammaadkii bishii march waagaag markaa dadka maxaa loo sheegay cabdiqaadir xaflad nooceeya la qabanayo ama sidee loo qabanayo dadka waxaa loo sheegay inay kasoo qayb galaan xafladaas weyn oo lagu casuume ama ay bandhigyo ka samayn doonaan fanaaniin waaweyn iyo muusikiistayaal caan ah marka taas ayaa waxay keentay marka in dadka fariintaasi loo sheego iyadoo aad runtii laysula dhex qaaday markii ay fariintaasi soo baxday waynu ognahay hadda xaaladda lagu jiro waxaa lagu jira xayiraado kala duwan xanuunkii covid sagaal iyo toban baa adduunyada meel walba jooga waddamadii adduunku weli ma furin sanadkiina dhaafay iyo weliba haatan sanadkan aynu ku jirnaba badankeeda xaflada waaweyn iyo in laysku yimaadan lama maqal dad intee leeg baa kasoo qaybgelaya ama sheegay inay kasoo qaybgelayaan ama rumaystay waa sidaa u sheegtay eh, dadka guryaha ku jiraan weliba dalka belgiumka wuxuu ku jiraa xaaladihii xayiraada ama lockdownka marka dadkii oo guryaha ku cabursan oo isu socod badan uusan jirin oo dhaqdhaqaaqii loo yareeyey xanuunka covid sagaal iyo toban dartiis ayaa dadka iyagoo isleh meel un u baxa oo yaa xaflad iyo bandhig un qaban doona ayay hal mar ay kusoo yaaceen oo is- ay sheegeen inay ka qaybgelayaan marka fariintii waxaa rumaystay eh, dad ka badan eh, labaatan kun oo qof oo u diyaar garoobay inay xafladdaas ka qayb galaan labaatan kun oo qof ma yara xagey ku dambaysa xafladdii marka xafladdii intaan la gaarin halkay ku dambeysay eh, dowladdii ayaa maqashay in labaatan kunoo qof ay ka qayb geli doonaan xaflad la qabanayo iyadoo lo- lagu jiro xayiraadihii covid sagaal iyo toban marka boolis ayaa howlgalay meel walba istaageen booliskii caradiyaa la xirxiray howlgallaa bilowday marka adi markii ugu dambeyntii markii la gaaray eh, kowda bisha abril ayaa arrinkii la sheegay inay ahaayeen kaftan inuu ahaa oo wax dhaba aysan ahayn Eh, sida la soc- sidaan la soconana kowda bisha abril ayaa loo yaqaanaaba hadde maalinta kaftanka iyo maaragtay waxyaabahaas marka saas daraaddeed fariinti ma noqonin fariin dhab ah marka hadda maxaa la sameeyey ma la ogaaday cidda samaysay een, hawshaas iyada ah iyo waxay ku kalifay toona En booliska ayaa baaritaan ka wada marka waa lagu daba jiraa ciddii fariintaasi baahisay oo weliba qalqalka gelisay eh, nidaamyadii ama brotokoolkii ay soo rogtay dowladda belgiumka oo xayiraada ahaa geesta kale markaynu eegno maalintan bisha abril kowdeeda ama waxa loo yaqaano abril fools day een, waa maalin inta badan adduunka lagu arka kaftanada ama toosyada noocaasa sheeko kale iyaduna jirtay oo sanadkan een, ama maalintaasi kusoo beegantay oo la xidhiidha shirkadda gawaarida soo saarta ee volkswagen Een, bal sheekadaas iyadana haddaad noo guud marto sida iyaduna u dhacday En halkooda ayay kasii socdeen eh, sheekooyinka aan dhabta ahayn ee kowda abril ee la baahinayay marka sidaan la soconno shirkadda weyn ee caanka ah ee volkswagen ee baabuurta soo saarta ee laga leeyahay ee dalka jermalka ayaa waxay samaysay iyadana sheeko kale ayay baahisay oo ahayd in magacii shirkadda ay wax ka bedeshay Eh, marka way qoraalay soo saareen waxay sheegeen in volkswagen loo bedelay volkswagen oo meeshii keyda ahayd ayay tii ka dhigeen Eh, wargeysyada ugu waaweyn iyo wakaaladaha wararka ayaana qoray waa laisla dhexmaray waxaana la yidhi volkswagen waxay bedeshay magaceedii hore xarfo ka mida marka taasna dadka ay aad u soo jiidatay oo waa laisla dhexmaraya ayagana si weyn ayaana loo qaadaa dhigay waan gartay marka waa magacii ay kaga howlgelaysay waddanka maraykanka Een, marka maxay ku dambeysay iyadana ma waxay noqoto maalintan unbay raacday mise way ka dhawowday En sheekadaasi ma dhaboobin oo abril ayay raacday oo maalinta kowda abril ee fools dayga marka eh, laakiin waxay indhaha ay isku soo jeedinayeen eh, markaas waxay ku howlanaayeen sidii ay usoo saari lahaayeen eh, nooc cusub oo gaari oo korontada ku shaqaynaya Eh, sidaan la soconana shirkadihii ayaa hadda u muuqda inay gaaska ka guuri doonaan ama batroolka oo isugu tegi doonaan eh, korontada iyo waxyaabo lamida aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay weriya iyaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagay haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington sida wadajirka u siiyeen cabdiraxiin sidiiq hello oo hal abuur ku nool magaalada hargeysa iyo weliba fanaanka qamar suugaani qaybtan oo dhegaystayaalaha qaybtii labaadna cabdiraxiin hello ayaa inoogu faahfaahin doona qaar ka mida heesaha u curiyey ee u qaado fanaanka qamar suugaani hees kalaa jirta cabdiraxiin oo iyadana dadka qaar ay doodba ka keenaan gaar ahaan dhaarta ku jirta amaba waxaad ku dhaaranayso Een, khaasatanba haddaan gaar soo qaato erayada odhanaya jacaylkaagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale inaanan jeclayn qof kale ha maxaa uga- halkaa maxaad ka waddaa haddaad nala wadaagto Een, sirwacow de horta thaqaafada waxaa la yidhaha thaqaafa oo lagu kala duwan yahay oo in- dee ummadaha laftarkooga in- qaarba fahamkoogu meel taagan yahay iyo fahamkeena haddaynu nahay soomaali marka thaqaafada caalamka laga warramayo aad buu hooseeya waa gartay jacaylkaagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale waxaa la soo geliyey youtube-ka saacad iyo bar ka hor saacad iyo barkaasoo keliya intaynan inagu iminka soo wada xidhiidhin so intii aan kaa maqnaa soddonkii daqiiqaan kaa maqnaa wax kale kuma maqnayn jawaabihii dadkan ku maqnaa oo kolba qof baan ku soo weydiinaya markaa wuxuu maan kaga jawaabi lahaa hadalka haddaan la dhamaystirin hadalku laba jeerba majarihiisa wuu ka leexdaa wuxuu ka leexdaa kow haddaan hadalka la dhamaystirno bar la soo qaato mar labaadna hadalkuu fool xumaadaa oo marka laga dhex saaro tentenisku ku jiro tentenisku ku jiro hadalka haddii laga dhex saaro oo gaar loo macneeyo dembi buu noqdaa waxaa jira markaa saqaafada caalamka marka laga warramayo in xataa iminka carabta oo kale shucaradooda waxay marayaan inagu balaawaalkii loo yaabna sida iminka haystan oo kale in qur-aankii xataa laga faa'iidaysto si luqood ahaana looga faa'iidaysto marka nin caraba isagoo doonaya in uu inoo sheego inoo sharaxo inoo tilmaamo ama inoo tibaaxo dadka keli taliyaha ah dhibaatooyinkooga buu soo qaadanayaa aayaddii ahayd afa biayi aalaayi rabikumaa tukadibaan ilaahay suuratu raxmaan uu odhanaya afa biayi aalaayi rabikumaa tukadibaan warba waxaad beyninaysaan aayadaha ilaahay ee waaweyn ee uu kula hadlayay shaydaanka uu leeyahy ma waxaad beyninaysaan aayadaha ilaahay ee waaweyn ayuu isagu si uu keli taliyaha uu inoo fahamsiiyo dhibkiisa buu odhanaya afa biayi aalaayi shucuuri tukadibaan waarba waxaad beeninaysaan dareenka shacabka waa gartay de haddii uu ninkaasi odhan lahaa ilaahay baa yidhi waa been abuur cad dembi bay noqon lahayd laakiin imanka isagaana yidhi luuqad ahaan baa looga faa'iidaystay marka laga warramayo jacayl haddaynu ku soo dhowaano heesta waxay ka warramaysaa waa jacayl waxay ka warramaysaa waa jacayl haddii aan jacaylka haddii laga dhex saaro ayay been xumaanaysaa haddii uu kale leeyahay ilaahay waxaan ku dhaaranaya ilaah kale la barbar dhigayo waa dembi cad laakiin waxaa laga warramaya waxa weeye dareen waa jacayl baa laga warramayaa yaan laga dhex saarin contentiska ay ku jirto oo aan gaar loo macnayn maana marka duuduubaa lagu qaataad leedahay sideedaas si macnihi loo helo ha yaan gaar loo macnaynayna kon ha lagu dhex macneeyo contentiskay ku jirto
jacaylka hagaan ku dhaartay inaanan jeclayn qof kale jamalka hagaan ku dhaartay inaanan jaleecin ruux dunida waxaa jooga dumar
wahagaag heella markaynu eegno maystir adig iyo jacaylka laydima kala waayo dee horta surwacow waxa weeye wa wa wa wa waa dareen dadka ku kala badan marka horeba marka dee qof caradaa ku badan qof farxaddaa ku badan oo waxaad aragtay inta badan qof aad u farx laleeyahayba doonka hebel waa farxaan ama heblaayo waa qof farxaamada qof caro ay ku sifoobaan aragtay waa dareenada biniaadamka ku kala badan ee ilaahay abuurba ku abuuray laftarkooda marka waxaa u malaynayaa inuu igu badan yahay waay marka haddaynu si kale u dhigno dareenkaa ka dhammaadno dee nolosha iyo maraaxil baa jira dhalinyar baa la yahay waayaa la soo marayaa ma wax gaaraa jira oo adiga kugu dhaliya amaba kugu riixaa oo ku jiida dhinaca jacaylka waxaan ku badanahay horta shayga la yidhaahdo khiyaal waa qayb sugaanta horta ka mida khiyaalku waxa weeye waa malaawaan marka laga yimaado dareenka iyo gaarka ah ee isagu dee dhalinyaronimada iyo waayaheeda iyo waayaha sheeko marka laga yimaado waxa aniga ii labeeya ee iga dhigay in jacaylkii aan ku farabato waa dareenka khiyaalka igu fara badan marka labadaasoo igu wada kulmay ayaa keenaya in sugaantaydu ku badato marka waa jiraa de waayaha dhalinyaronimo jacaylkuna waa jiraa waa jiraa sharwacow aad iyo aad marka waxaa isbiirsaday waayii dhalinyaronimada iyo adiga dareenkaa kugu jira aad iyo aad casri baa jiray laba kun iyo sideed iyo toban waa waa waa xilli lix bilood oo dahabi oo noloshayda soo maray baan ku tilmaamaa xataa way iga duwan yihiin sanadaha inta kale intii aan jiray lixdaa bilood waan dareemaa way iga duwanaayeen waxaan sameeyey lix maaso lixda shan ka midi waa khiyaal waxaa ku jirta maanta heesta la yidhaahdo jinkaan kuusa sabila waxaa ku jirta tan xagga dambe aan kaga sheekeyn doono ee taaj maxaal waxaa ku jirta hees kale oo isaguna qamaru qaado oo la yidhaahdo kartuun marka waa lix maaso oo khiyaala sheekooyinka ku jira haddaan kaaga sheekeeyo dee waa waa- ma- ma- ma- ma sawiri karti waa lix bilood oonu aqaano lixdii bilood ee dahabiga ahaa nolosheeda xataa lixdii bilood ee dahabiga ahaa waanu aqaanaa waay haddaynu si guud u taabanno een, oo inaan mid midba u dul istaagin een, lixdaa maanso ama maansooyinkaa kala duwan maxaa nuxur ahaan maxaa dahabi ka dhigay aad een, keenay inaad maansooyinkaana ka samayso Een, horta lixdan bilood baa iiga duwanaayo waa lix biloodan ii furnaa khiyaalkaan ku jiray een, dareenkaa khiyaalka ii furnaa oo waxa- waxaad ku dareemaysaa dee maadaama shantii maalin sameeyey shantaba ay wada khiyaalkaa yihiin in uu iiga duwanaado maadaama allahan ka jeclaa marka horeba dareemada waxaan waa wuu iiga duwan yahay dee waa dahri iiga duwan waqtiyada kale waa abdiraxiin haddaynu taa kaga nimaadno eesta haddaan soo qabta la yidhaahdo jannada ifku waa haween talada ifku waa hawe Een, ni- horta haddii suugaantayda lay odhan lahaa teed ugu jeceshahay waxaa odhan lahaa talada ifku waa haween Een, haweenku waa waxa nolosha dee qurxiya waa waxa nolosha qurxiya Een, waxaad arkaysaa kaalinta ay nolosha kaga jiraan inay tahay kaalin weyn soomaalidu markii ay dowladnimadooda duntay halkay ka noolaayeen waa dumarka waxaad dee markaynu yaryarayn een, inanta kaalinteedu waxa ay boqol jeer kusoo dhibilaamaysay wiilka kaalintiisa inanta yare iyada oo yar bay hooyadeeda caawinteeda bilaabaysaa gurigay ka shaqaynaysaa cuntaday kuu dubaysaa xataa haddii dinkoon mataalaa waxaa laga yaabaa inaad mataala tihiinba baa la odhanayaa wiilka naa wiilka u diyaaro cuntada markaasay kuu diyaarina iyadoon xaq loogu lahayn markaasaa haddana la odhanayaa wiilka u guula markaasay u goglaysaa markaasay dharkaada kuu meeraysaa markaasay iskuulkii walibana ay wada tegaysaa subax iyadoo quraacdii kusoo siisay oo kuusoo dubtay oo dareyskaagii kuu diyaarisay oo kuu kaawadaysay baad iskuulkii wada imanaysaa isku casharaad qaadanaysaa hadhowtana haddana isku dib usoo noqonaysaa xataa markaad guriga timaadaan qadida ay ku siiso lama odhanayo qadida hebela ugeeye qadida heblaya ugeeye baa la odhanaya wiilka farxalkiiba haddana kuu keenaysaa kaalinta ay xataa yaraantooda waa marka ay kacaabaan ilaa marka ay dinimanayaan kaalinta nolosheena ay kaga jiraan horta waa kaalin weyn maan jeclayn in de- de- in he- uma horta waa hawlaan loo bareeri karin de ammaantoodu waa waxaan loo bareeri karin waa meelaha aan aan aan ku degdegay
ma ma sheeko gaaraad aragtay mise mise nolosha iyo kaalinta aynu arkaynunba
kaalintaa kaalintaa ay nolosha ku leeyihiinun aad iyo aad kaalintaa ay nolosha ku leeyihiinun haddii laygu odhan horta dee dhallinyarolimadu deg deg badan bay leedahay oo caadifad baa jirta qofka dhallinyarada riixda haddii aan sanaa limanka waxu arkay aan u arki lahaa labada shay inaan ku degdegeen inaan ka hadlo anaan wax ka sameeya waxay ahaan lahayd haweenka iyo carruurta darbajiifka waxaan dareemayaa inay tahay laba hawlood aan ku degdegay ka hadalkooga marka la eego kaalinta ay ku jiraan haweenku lugweynadooda iyo sida ay kaalinteena nolosheena kaalinta ay kaga jiraan marka la eego iyo maansada anu anu anu marka loo dhalinyaro de sidaan ugu bareeray inaan ka hadlo oo aan aan dareenko aan- aan cabiro kaalintoodii waa laba shay oo aada u kala fog marka waxaan horta waxaan ka cudur daaranayaa de inaanan sidii ay kaalintoodii iyo wanaagoodii iyo jacaylkoodii iyo naxariistoodii iyo raxmadoodii inaanan sheegine aanan wada sheegin waan ka cudur daaranayaa oo barnaamijka waxaan kaga faa'iidaysanayaa haweenweynaha soomaaliyeed guud ahaan haweenka gaar ahaana haweenweynaha soomaaliyeed inaga raali noqdaan maadaama aan ku degdegay eh, sameynaan aan maansada u sameeyo ama aan hees u sameeyo aniga laftarkeyga wixii igu riixayay ay ahaayeen jacayl aan jecelahay eh, ama dareen aan dareemayo iyaga kaalintooda
ta haddaynu fasirna macnaha waxaad leedahay maadaamaan dhallinyaro ahaa sidii la rabay ama halkeedii maan dhigin baad leedahay mise si kalaad ujeedaa aad iyo aad aad iyo aad maadaama aanan wax badan oo de waxa jira iyagu ay kaalin badan oo iyagu ay dareemayaan maadaama ay dumar yihiin oo ay imikadan markay heesta dhegeystaan ay odhanayaan wuxuu ka tegey taa wuxuu ka tegey taa wuxuu ka tegey taa waxaan jeclaan lahaa inay igu cudur daaraan in aan jeclaayo jacayl aan jecelahay oo igeliyey de inaan inaan sheego kaalintooda wagaag marka yaa qaada heestana marka qamar baa qaada een, horsugaana qaada ama isagaa la xameeyey miiskana waxaa tumay axmed weli furanle Ee, marka jannada ifku waa haween ayaa la yidhaahdaa
jannada ifku waa haween qayb kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada cawayska ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo mahadsanid cabdixakiim maxamuud shiruuc ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka cawayska washington idaacaddeenii fidlimaan dhegaystayaal waa naga taas